wararka musahra waa ku salaama adiga iyo dhegeystayaasha waxaan la socday wafdigii uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda axmed cawad waxaan ku lahayn hadal jeedin laba qayb ahayd dhanka caafimaadka mid waxay ku saabsaneed eritirka t b da oo soomaaliya ay ka mid tahay wadamada aada u saameeya cudurka midka kalena waxay ahayd hadal jeedin iyadana kusaysa cudurada aanan faafin loo yaqaano afka qalaad non communicable diseases oo ay kamid yihiin diabeteska dhiiga karka sonkorta dhiiga kara cudurada wadnaha ku dhaca wadna xanuunka iyo kansarka iyo marka waxaan lahayn labadaas hadal jeedin runtii aan oga hadlaynay soomaaliya heerka ay ka taagan tahay t b waxsiyaabaha loola dagaalamay iyo waxyaalaha loo baahan yahay in la qabto waxaa lagu marti qaaday shirarkaas inay ka hadlaan oo kasoo qayb galaan madax badan oo ka timid adduunka ama ha ahaado madaxweyne ama ha ahaado ra-iisul wasaare marka si loo tusiyo ay yacni baaxadda cudurada ay leeyihiin in keliya aysan ku filayn wasaaradaha caafimaadka iyo wasiirada iyo shaqaalo caafimaad keliya laakiin ay u baahan tahay heer madaxda kore ay yacni siyaasad ka wada qaataan sidii loo ciribtiri lahaa cuduradaas waa gartay marka xaddi intee la eg oo cuduradaasi ah ayaa bulshada soomaaliyeed haysto oo soomaaliya ka jira waktigan zahra t b da waa cudurada ugu badan ee soomaalida ee aada u saameeya waxaa naga kaalmeeya daawada iyo bixiya baaritaanadooda hay-ade badan oo ka shaqeeya sida u n ta oo kale world vision oo qeyb weyn ka qaadata daawooyinka la bixiyo ee la siiyo bukaanada qaba t b da waa daawooyin lacag la-aana oo free ah laakiin soomaaliya waxaa jira daawooyin badan oo waxaa soo gala aanan sax ahayn ama substandard ah ama aan la ogeyn ba waxa ay ka samaysayn waxyaalaha oo keeni kara in cudurkii uu yeesho adkaysiga daawooyinka t b da antibioticada waxaa ka mid ah daawooyinkaas oo aanan sax ahayn daawooyinkaas oo aanan wixii dooskii loogu talagalay aan mararka qaarkood aysan sax ahayn marka soomaaliya cudurka t b da aada iyo aada u hayaa weliba waxaa soo badanaya kan m d r ka loo yaqaano multi drug resistant t b oo samaysmay ay adkaysiga sidoo kaleeto cudurada aana non communicable diseaseska la yiraahdo ee aanan faafin soomaaliya ma hayno wax aada daati yacni cad oo hadda aan dhihi karno waa intaas percentageka laakiin waxaan qiyaasaynaa la ogyahay w h o baaris ay samaysay inuu sii badanayo waxaa hadda la bilaabaya mar dhow survey lagu ogaanayo cuduradaas heerka ay soomaaliya ka taagan yihiin way waxaa ka shaqeeya dhalinyaro aada u firfircoon oo anigaba qaarkood aan magacaabay in ay step surveygaas ay si fiican uga shaqeeyaan nagala shaqayn doonta w h o haddii alla idmo waxaad sheegtay in cudurka t b da uu fara kulul ku hayo dadka daawooyinkana qaarkood ay adkeysi la yeelanayaan iyadoo qaarkood tayadooda ay hooseyso iyo dhibaatooyinka caqabadaha la xiriira ay ku jiro arrintaas marka waxaa jirta in ganacsi xoogan oo daawada ah soomaaliya ay ku socoto oo wadamo kala gedisan ay daawooyinka kasoo galaan marka dowladda sidey u kontarooli kartaa ama u ogaan kartaa daawooyinka sida ganacsiga ah ku imaado oo farmashiyaasha lagu gado waa su-aal aada u fiican zahra aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay waxaa xafiiskayga yaala degree aan saxiixay intaanan soo safrin ee ah ku aadan inaan mamnuucno ka ganacsiga ama soo dejinta daawada t b da dalka soomaaliya daawooyinka qaaxada ama t b da waa daawooyin sidan hore kuugu soo sheegay loo heli karo si beesa la-aan ah free ah ay naga kaalmeeyaan hay-ado badan inta xarumood ka badan ku dhowaad boqol xarumood ayaa soomaaliya ka kala samaysan daawooyinka waxay yaalaan waa free qofka qaba cudurka wuxuu u raadsan karaa xarumaha loogu talagalay ma jirto sabab uu farmashiyo intuu u tago uu u gato daawooyinka soo dega qualitigooda inta badan ma wada dhahayo kulli laakiin qualitigooda inta badan aada iyo aada u hooseeya waxyaalihii hadaaya aan ka sheekeynaya aan kulahaa waxa keeni karaa cudurka resistance inuu u samaysmo daawada waxaa ka mid ah daawadiioo qaldan mararka qaarkood waxaa dhaantay inuusan daawada qaldan uusan qofka qaadanin oo uu sugo daawadii saxda inuu qaato intii ay resistance u samaysanlayd marka waa mamnuucnay waana qaybin doonaa waana samayn doonaa wacyigelin dhakhaatiirta